أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamul goboleedyada gaalraacyada ah ee puntland iyo jubbaland ayaa cabasho xooggan ka muujiyey safiirka dowladda saliibiyadda ingiriiska u jooga soomaaliya qowmiyadaha etoobiya ayaa bilaabay inay is ugaarsadaan xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka taagan dalkaasi iska horimaad u dhexeeya murtadiinta ayaa ka dhacay maanta magaalada kismaayo xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera wafdi ballaaran oo uu horkacayo suldaanka cusub ee beesha hadame ayaa gaaray degmada rabduure ee wilaayada islaamiga bakool maamulka dowladda silmiyadda kenya ugu magacaaban dhulka n f d ayaa ka cabanaya dhaqaale yari baahsan oo soo wajahday maamulkaasi wejiga labaad xamlada irshaad luma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga hiiraan maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlo diini ah u soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay kow iyo labaatanka bisha jamaadilawal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maamul goboleedyada gaaloraacyada ah ee puntland iyo jubbaland ayaa cabasho xooggan ka muujiyey safiirka dowladda silbiyadda ingiriiska u fadhiya soomaaliya cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa warbixinta warkan inoo eegaya khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo bilooyinkii lasoo dhaafay kasii darayay ayaa markan xuduudaha ka tallaabay maamulada riddada ah ee lagu kala magacaabo puntland iyo jubbaland ayaa diray warqad cabasho ah oo ay eedeemo ugu jeedinayeen safiirka ingiriiska u fadhiya dalka soomaaliya warqad si wada jir ah oo siyaasiyiinta u shaqeeya labadaasi maamul ay u qoreen xoghayaha ama wasiirka arrimaha dibadda dowladda silibiga ah ee ingiriiska ninka lagu magacaabo david lami ayay u muujiyeen walaaca ay ka qabaan waxa ay ugu yeereen eexda dowladda ingiriiska ee arrimaha siyaasadda soomaaliya qoraalka ka soo baxay siyaasiyiinta labadan maamul ee ashahadalla dirirka ah ayaa lagu dhaleeceeyey safiirka ingiriiska u fadhiya xalane gaalka lagu magacaabo michael nithafrinakis waxa ay si gaar ah ugu soo jeediyeen eedda ah in madaxa kooxda riddada xasan garguurte u oggolaaday in uu hadallo siyaasadeed ka jeediyo xilli uu ku jiray xafladdii lagu bahdilayay garguurte ee loogu dabaaldegayay dhalashada boqorka gaalka ingiriiska madaxweynaha kooxda riddada xasan murtad ayaa la sheegay in uu ku booriyey dowladda ingiriiska in ay tallaabo ka qaado waxa uu ugu yeeray qaswadayaasha siyaasadda ereygaas oo ay maamul goboleedyada ka tirsan dowladda riddada u fasirteen in uu ula jeedo hogaamiyeyaasha maamulada riddada jubbaland iyo puntland warqadan loo diray dowladda kaafiradda ah ee ingiriiska ee ka dhanka ah safiirkeeda soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xili khilaafka ka dhex aloosan dowladda riddada iyo maamul goboleedyada dacwada diray khilaafkooda uu sii xoogaystay labadan maamul goboleed ayaa si aadaa u diidan siyaasadda madaxa kooxda riddada soomaaliya waad mahadsantahay walaalka rabaani qowmiyadaha etoobiya ayaa bilaabay inay isugaarsadaan xili ay kasii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalkaasi al akh xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo eegaya kadib markii ay hubka u qaateen nidaamka abey axmed ayay markan dhexdooda ka tafantay jabhadaha mucaaradka ee kala matela amxaarada iyo oromada saacadihii lasoo dhaafay waxaa gobolka oromiya lagu dilay ruux oromo ah kaasoo ay dilkiisa ka dambeeyeen maleeshiyaadka qowmiyadda amxaarada ee faano warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in shaqsiga la dilay uu ahaa wiil dhallinyaro ah islamarkaana la gowracay kooxda dilka geysatay ayaana gudaha u soo gashay gobolka maamulka oromada iyo jabhadda mucaaradka ayaa bayaanaad ay soo saareen waxay oga hadleen dhacdadaas iyagoona digniin u diray qowmiyadda amxaarada falaqeeyayaasha ayaa sheegaya in haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto laga yaabo in dalkan uu lugaha la galo colaado nooc cusub ah taas oo noqon karta mid ka mid a dagaaladii ugu xumaa ee etoobiya soo mara maadaama dalkan qoomiyadaha dega ay yihiin kuwo kale luuqad dhaqan iyo diin ah dhanka kale nidaamka abiy axmed ayaa shaqada ka joojiyey qaar ka mid a hay-adaha u dooda waxaa loogu yeeray xuquuqda aadanaha oo baaritaanno iyo daraasaad ka sameeyey muddooyinkii ugu dambeeyey colaadaha ka socda waddankan nidaamka abiy axmed oo u muuqda inuu ka carooday warbixinnada ay ka soo saareen xasuuqyada ay geysanayaan militariga ayaa ku eedeeyey inay galeen dembiye ka dhannaa dowladdiisa ayna faraha la galeen shaqo aan tooda ahayn waad mahadsantahay waa xasaan iska horimaad u dhexeeya murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada kismaayo maanta xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka riddada jubbaland warbixinta warkan waxaa eegaya cazaam carafaad wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in iskoormaad culus halkaasi uu ku dhex maray maleeshiyaad ka tirsan maamulka ashaadala dareerka jubbaland iyo maleeshiyaadka daacad u ah kooxda riddada goobjoogayaal ayaa sheegaya in israsaaseen xoogan laga maqlay agagaarka hoteelka agan halkaasi ay degan yihiin inta badan musharaxiinta la tartami doon axmed madoobe ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay iska horimaadka halka tiro kala dhaawacyo ay ka soo gaareen ilawaradi ayaa sheegay in ciidamada axmed madoobe weerar toosa ay ku qaadeen guri uu lahaa senatar elyaas goobaase oo dhowaan muqdisho ka tegay islamarkaan ah musharax taabaasa dhanka kooxda riddada weerarka ugu dambeeya ayaa sheegay in elyaas goobaase uu weerarkii ka badbaaday waxaana weli kismaayo laga dareemayaa xiisad colaadada u dhexaysa dhinacyada u hargdamaya hogaaminta maamulka ashaadala dareerka jubbaland mahadsanid cazaam faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kenya walaalka yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan haya ah ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalle isugu jira dagaallo toos ah qarax iyo kamiin khasaa'ir lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ka kala fuliyeen wilaayaadka gado iyo hiiraan ee kala dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka wilaayada gado habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee barxow ee degmada baardheere ee gobolka gado sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal culus ku qaadeen garoonka degmada baardheere oo xero ciidan u ah askarta xabashida etoobiya qoriga r b g-ga ah ayaa haleelay dhismo ay xabashidu xerada ka waardiyeysan jireen dhanka wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa buundada liqliiqato ee magaalada beledweyne waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha beledweyne mandheera waxaa xog dheeraad ah laga helayaa kamiin shalay ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolonyo ka tirsan saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka wargaduudo ee hoostaga degmada ceelqaalow ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wakhtigu waa sideed askari oo kufaarta kenyaatiga ah dhaawacna waa toban askari oo kufaarta kenya ah gubashaduna waa gaari kooyal ah oo qari dhishiika ah saaran yahay geesyada tawxiidka ayaa har iyo habeen fuliya weeraro kala duwan oo lagu naafeynayo cadowga allah ee dullaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir wafdi ballaaran oo uu horkacayo suldaanka cusub ee beesha hadame ayaa gaaray degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga bakool sida uu ku warramayo cabdiqaani maxamed
waa mid ka mid ah soo dhoweyntii ugu ballaarneed ee uu la kulmay suldaanka guud ee beesha hadameh suldaan maxamed xasan cabdi tan iyo markii loo doortay hoggaanka cusub ee beelweynta ansaartaha ee hadame suldaan maxamed xasan cabdi oo loo yaqaano bunow ayaa markii loo doortay hoggaanka beesha waxa uu guda galay booqasho uu ku tagay qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka ay degto beeshiisa isagoona kala kulmay soo dhoweyn aan horay loo arag bulshaweynta degmada rabdhuure ayaa si diiran u soo dhoweeyey wafdi uu hogaaminayey suldaan bunow waxaana suldaanka marxabeen kadib loo dhaadhiciyey goobtii loogu talagalay in lagu soo dhoweeyo qaar ka mid ah odayaasha iyo culimaa udiinka degmadaha ayaa kalimaad soo dhoweyn ah madasha ka jeediyey taas baa disheesi loogii hadama sohorliin sheegi ugaas iyo gaala dili ugaaska muslumiintahaay haddana ugaaskii muslimiintahaa doorani runtii waa isla fahmi ini baaha wiin jarta oo hadama ugaas diinta ku hogaamiya umbaahanyi ilaahay galan ha gili mayba lisaray galan hoobaa gali tallaabada koowaad degmadii rabdhuur hadamaaga wayl areey jihaadka aadiisu mas-aawshayu degmadii jihaadka ku bilaawday ha kurid allaahu akbar allaahu akbar may hasiin saliini hasiin gurinay si jeelaan iyo mayla raayusu hadama jeelin hasiin saliini waan ogaan ini jeelayteen sanwiilidhinoo korkooy dhawaasho oo dhanu kufuladaanee lahnoo dhawaay baaburtanoo horkooyta hawaankii regiibinoo horkooyn eeda lahneen dhawaay eedaan ka farahani ee walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle allihii mahadiisan koobamaan iyo aan mahadnagaan muddo koowaad ee sida la ogsanyi geeka walini la rooge weftagii mabaga ugaaskii hada ma laha door yani la roog may kale ni la rooge ulmadii dadka handhooje hayti yani la roogd may lahaa dadkii weftada haay ugaaska iyo ulmadii nuqabadii kale ilaa bay bakool lukushalka way maysan lahaa jazaakum allahu khayran ha dhowaada dalba fayle ha ka dhowaada galanfurun ha ka dhowaada suldaan maxamed xasan cabdi oo si weyn ugu farxay soo dhoweyntii uu la kulmay ayaa bulshada rabdhuure iyo guud ahaan beeshiisa ka codsaday inay la qaadaan xilkii loo igmaday isagoona ugu mahadnaqay sida niyad samida leh ee ay u soo dhoweeyeen tan kale maysan weydiisadey dhammaan tolkii aan walanhaayetiin in in do-ay tano ilaahay subxaana wa tacaala fudeed arantan ilaahay inkawaale hanoo ayla ulusta ilaahay subxaana wa tacaalaan guudhaama in weydiisadaane ini tolki baalwiinti hadama leerhaay howlika madowta ilaahay kawaala maana ilaahay aduug nooqaad anti noo jirin ilaahay nin aafi madnamadan bilaawatay ilaahay nin dhamaastar anti madnamadiyo waarta ilaahay nooma suweel kolley ii lama igoorab way dhamaday haddii dhamanagna ilaahay maybu aha ee booskan kawaala jana meeloon ka nooladaana in meeloon on bahaana ilaahay lamaad meelod lamaad daarood ilaahay nin wanaaji su'aalo aakhir ilaahay manee dhaba mayba wax si isan sharafta le qiimaha le isan hayn dhawaytan eedii eedaa mayba aan ka mahadsantiin reer habdhuur assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhowaan waxaa magaalada buurdhuxonle martigelisay wafdigii ugu ballaarnaa ee isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga kaas oo kasoo qayb galay munaasabadii caleemasaarka suldaanka cusub ee ay yeelatay beesha ansaarta ah ee hadame waad mahadsantahay cabdiqani maamulka dowladda salibiyadda kenya ugu magacaaban gobolada n f d ayaa ka cabanaya dhaqaaliyari baahsan oo soo wajahday maamulkaasi marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya wararka ka imaanaya dhulka muslimiinta n f d ee gumaysiga ku haysato dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa sheegaya in maamulada dabadhifeeda ah ee dhulkaas ugu magacaaban kenya iyo muddooyinkii lasoo dhaafay la kulmayaan dhaqaaliyari baahsan oo soo wajahday maamuladaasi duqa magaalada wajeer ee dhulka n f d ay xoogga ku haysato dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maamulada ay kenya ka dhisatay dhulkaasi ay soo wajahday dhaqaalayari baahsan ninkan oo lagu magacaabo axmed cabdulaahi ayaa waxa uu tilmaamay in dhaqaalaha maamulada ay kenya ka dhisatay n f d oo hadda maraya halkii ugu hooseysay qaar ka mid ah adeegyada ay bixiyaan ayuu sheegay inay hakadgeli rabaan sababa la xiriira dhaqaalayarida soo wajahday maamuladaasi waxa uu intaa ku daray inay hadda ku qasban yihiin joojinta shaqaalaysiinta dadka ay kenya u soo wakiilatay inay nidaamkeeda ka hor shaqeeyaan si ay uga shaqeeyaan danaha xukuumadda nairobi maamulada dabadhilifka ah ee kenya uga dhisan gobolada dhaca dhulka n f d ee ka hor jira gumaysiga nasaarada kenya ayaa ah kuwa u carbisan saliibiyadda kenya iyagoona ku tumanaya xuquuqda dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulkaasi kuwaasoo gaarada kenyaatiga ah ee cadaawadda xooggan u qaba islaamka iyo muslimiinta u geystaan dhibaatooyin nooc walba leh waad mahadsantahay marwaan wejigii labaad ee xamlada irshaad uluma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga hiiraan mar kale warbixinta warkan waxaa eegaya yaasir maxmed degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan waxaa si habsami leh kaga socotaa wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaana fagaaro ku yaala deegaanka show ee hoostaga degmada jarlaqsi lagu gubay waxyaabaha mamnuucaadka ah sida waxyaabaha dhacay mobilada shaashadda iyo waxyaabaha kale ee dhibaatada ku ah nolosha qofka muslimka ah culimada iyo waxgaradka deegaanka show oo kelimaad ka jeediyey fagaaraha lagu gubay waxyaabaha dhacay iyo waxyaabaha kale ee mamnuucaadka ah ayaa kula dardaarmay ganacsatada deegaanka show in allah uga baqaan ganacsigooda ummaddan ay u keenaan waxyaabo tayo leh oo aan dhibaato u horseedaynin naftooda man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadihi ilaysukan salawaatullahi wasalaamu calaykum xaaladda marka maanta waxay maraysaa fa biqalbihi way kasoo tagtay iska fiiriyo iska eego adigu is ilaali waa kasoo tagtay maanta waxay joogtaa munkarkii in lagu zuulinaayo gacan bir ah in lagu zuulinaayo ayay joogtaa maanta ciddii marka isku dhayi laheed wax kastoo munkar ay soo rarto muslimiinta dhexdeeda ay usoo rarto oo ay markaa muslimiintii ku baabi'iso oo muslimiinta ay ku dulaysato cudurro usoo rarta maanta waxaa lagu zuuriyaa ha ogaadeen biyadillaahi uma biraydi lmuslimiin marka waxaan leenahay nin walba oo ilaahay kaba muslimiintana ha laaynin mees irsak kaa jirana irsak ha ka raadin deegaanka aan hadda joogno deegaanka show hadday tahay mobeello waaweyn hadday tahay waxyaabihii dhacay oo kala duwanaa sida dhinaca ilmaha caanaboorihii daawadii xoolaha buskudkii burkii waxyaabihii kala duwanaa oo lasoo qabtay oo ka banaanka yaallo waxaa kaloo u heliyay ikhwaani fillah si gaara waxaan ula dardaarmayaa dadka ganacsatada ah ummaddiina ood ka dhex shaqaysataan ka ganacsanaysaan ilaahay subxaanahu watacaala uga cabsada waxyaabaha caafimaadkooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda dhibka u keenayo ka ilaaliya ilaahayna subxaanahu watacaala uga baqa idinkana waxa weeye kasab xalaala oo awlaadiina iyo idinkaba waxa weeye mustaqbalkiinaba waxa weeyaan dan u ah insha allahu tacaala ka shaqaysta tan iyo markii wilaayadii hiiraan ku dhawaaqday in la gudagalay wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiil irshaad ayaa waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada si dardar leh kaga socotaa wejiga labaad ee xamlada mahadsanid yaasir ugu dambeyntii maamulka islaamiga degmada buaale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiini ah usoo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ku dhaqan degmadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa siyaanba qaadaya dowradan ayaa loo qabtay inta badan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo kor loogu qaadayey garaadkooda diimeed islamarkaana ay wax badan ka faa'iideen muddadii ay dowradan socotay oo ahayd muddo saddex maalmood ah ayaa lagu qaatay ciwaano kala duwan oo mid kasta uu muhiimad gaara u leeyahay haweenka waxaana ka mid ahaa booska ay gabdhuhu uga jiraan islaamka ka qayb qaadashada gabdhaha ee iyo shuruudda xijaabka markii dowladaasi ay soo idlaatay ayaa qaar ka mid ah haweenkii loo soo xidhay waxa ay la hadleen idaacadda islaamiga ah ee andalus oo munaasabadii gabagabada goobjoog ka ahayd insha allahu tacaalaa saddex maalin ayay dowra inoo socotay waxaan ku qaadannay saddexdaa maalin makaanatulmar'atul islaam gabadha muslimadda booska ay ku leedahay islaamka iyo xijaabka iyo shuruudiisa cilmi la bartaa fadliga uu leeyahay iyo gabadha jihaadka kaalinta ay ku leedahay aljihaad fii sabiililah kaalinta ay ku leedahay sidoo kale waan ku qaadannay waxaan kaloo ku qaadannay alwalaa walbaraa altawbatu waalistikfaar in towbo ilaahay loo noqdo xaggiisa istikfaartana lala yimaado sidoo kale waan ku qaadannay xuquuqu zawjeenna waan ku qaadannay intaas ayaan ku qaadannay dowradii saddexdii maalin inoo socotay walaalayaal meesha waxaa nugu soo dhammaaday dooro aad iyo aad u cajiib badan maasha allah saddex beriyaan ku qaadanay gabadhan walaasheeda iga horeysa see u sheegtay marka waxaan waxaan ka faa'iidaysanay wax walbo oo shay diini ah maasha allah marka waxaan jecelnaha dowradahan oo kale inagula soo celceliyo waaligeena iyo daacigeena ilaahay xifdiyi iyo shiiqi anna waa haweenka ku dhaqan gobolka jubbada dhexe gaar ahaan xaafada tubwaale waxaana loogu soo dooro saddex maalin inana loogu qabtay markiiska muqadiij ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka soo qaban qaabiyey dadkii ku shaqa lahaa culummadii dadkii noo keenay muxaadaradan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay miisaankooda aakhiro ugu kabo inuu ajri xasanaad ilaahay ka siiyo annagana kuwii qaato inuu ilaahay naga dhigo oo ku camal fala dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dowraad diini ah oo dhowaanahan maamulka islaamiga ah ee degmada uu u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo xitaa ka dhacayay meelo ka baxsan magaalada sida deegaanada istaraatiijiga ah ee degmada bu'aale hoos yimaada waad mahadsantahay bukhaari walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa aniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu